والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaynoo socday kale axaadiisii kitaab alqadar marka adigu axaadiistiiba adigu waxay noogaba hadhsanaa bal baabkii hore walow dee baabka aan ku jiri doono ama kitaabka aan kuba jiri doono oo xadiis cimraan ibnu xusein oo kuwii hore inoola macnaa ayaaban ku joogsanay wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadasanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa xamaad bnu zaydin عن يزيد الضبعي قال حدثنا مضرف عن عمران بن حسين قال قيل يا رسول الله bal kلey سندku de waa dadaan soo wada aragnay n bal يزيد الضبعي baan mr marka dambena inoo soo yar noqon doono on yar eegi doonaa wuxuu yihi cمrان بن حusein waxaa la yihi lagu yihi ya rasuul الlahi rasuulkii ilaahayow aculima miyaa la ogaaday ahluljannati ahlujanna min ahli nnaari miyaa laga og yahay oo intaan dee aakhiro la tegin janno iyo naar la kala gelin ma weli adduunyaba la joogo ahlujanna iyo ahlunaarka miyay kala soocan yihin oo la kala garanaya ee innaga maaha ilaahay subxaana wa tacaala arrinkan iyagoo bal maala miyay kala soocan yihiin oo la kala og yahay ahlujanna iyo ahlunaarka manaa waxaan adigu dadku ay la imanayaan ama ay ahla sacaada ku noqonayaan ama ahla shaqaawo ma wax hore oo qadar hore oo jiraa jiray oo intaan laba abuurinba loo sii qadaray mise markuu ruuxu camalka la yimaado dabadeed unbay waxaani muuqanayaan ee wax horeo sii horreeyey ma jiraan qaala markaa wuxuu uhi cimraan faqaala rasuulki ilaahi baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nacamhaa qaala cimraan baa odhanaya qiila waxaa la yidhi oo rasuulki ilaahay lagu yidhi oo dee saa'ilkii baa ku yidhi riwaayadna waxaaba inoo dambeysay inuu isagu saa'ilka ahaaye fa fiima yacmalu lcaamiluuna kol haddii intaan dadkiiba dee waxaweyan aanay wax samayn ka janno geli doona iyo ka naar geli doona ay sii kala soocan yihin oo lasii kala og yahay maxay u camal falayaan oo camalkoodan kol hadday dee bal maalan wax cilmigaasiba kaba horeeya ama arrintaa hore ay jirto maxay camalba oo camalkan faa'iidadiisu maxay tahay weeye kollayna waa su-aalaynu dee soo araragno axaadiisii hore aynu kuba soo aragnay qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kullun waa mid kastaaba waa shaksi kasta muyasarun mid loo fudaydinayo weeye limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray oo dee waa ti xadiidkii hore ama ahlu sacaadati fayuyasaruuna licamali ahli sacaada wa ama ahlu shaqaawati fayuyasaruuna licamali ahli shaqaawa rasuulka ilaahayna uu aqriyey markaa aayaadkii suuratuleyl uu aqriyey haddaba mid kastaba wixii loo abuuray baa loo dhib yaraynaya kii janno loo abuuray camalkii jannada u fududaanaya kii naar isagu dee ehelkeeda ahaana camalka ahlu naarka ayaa u fududaanaya oo u sahlanaanaya xadaثanaa shaybaan bnu faruqa qaala xadaثanaa cabdulwaaris yaxa waxadaثanaa abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi waisxaaq bnu ibraahima wabnu numayrin can ibni culayat intooduba waxay ka wada wariyeen shaybaan isagoo cabdulwaris ibnu markaas ayuu dee kaba warinaya cabdulwaris ibnu saciid ee qolooyinkan dambe waxay ka wada wariyeen ismaaciil ibnu ibraahim waxadaثanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa jacfar bnu sulaymaana jacfar ibnu sulaymaan الdubacina waa nin kitaabka kusoo noqnoqda وxadaثna بن المثنى qaala xadaثna mحamed بن jacfari qaala xadaثna shucbatu kulhm dhammaantood oo bal halkii xadiidku ama sanadku isugu imanayay cabdulwaris oo markii hore oo kii ugu horeeyey shaybaan kaba warinayay ibnu culaya ama ismaaciil ibra ibnu ibraahim iyo jacfar ibnu sulaymaan iyo shucba waa afartaas intaas buu leeyahy kulluhum dhammaantood can yaziid arishki yaziid rishki bay xadiidka ka warinayaan yaziid rushki imaka waa xadiidkii horeba duruqdiisii uun waana yaziid adubaci ti uu markii hore kaba cabiray ayuu imikana yaziid arushki yihi adubaci waa nisbo reerkana waa mawaalidoodin buu haya reerka kama dhalan jacfar ibnu sulaymaanka ba dubac ba ama reerkaa loo nisbeeya adubaciy in yaziid rushkina rushkina waa laqab kolle yaziid ibnu abi yaziidna waa la yidhaahaa bal waxa weeye un waana nin rijaasha lixda aba kaba mida hiqa ah kitaabkeenan iyo dee saxiixa bukhaariyana kuwa wada sugan iyo kutubta kaleba taasba weeyaan in xafid ibnu xajarna fatxulbaari maya waxaan ujeedaa taqriib oo kale saadisu ka cabiray saadisa waxay ka dhigan tahay waa ninku waa atbaacu taabiciinun walow dee sikaara taabiciin la mucaasarooday oo la wakti ahaa kuwaa la da ahaa saxaabada waxna soo gaadhay ma arag weeye lakiin fatxulbaari wuxuu ka cabiraa dee taabici inuu yahay oo bal waxaan leenahay waa nin taabiciya taabiciinta raggii ugu dambeeyaba haba noqdo waana nin kitaabkaba hore aynu ugu soo araragnay yaziid ibnu abi yaziid marka isaga adubaciyi waana min mawaaliihim iyo arishkiba fii hada isnaadedna waa bihada isnaadi fidu bimacnaa ba weeye isnaadkuna waa kiisii hore oo dee wuxuu ka warinayey can mudarif can cimraan ibni xusein kaas buu ah sheekiisu mudarif u ahayo de waa isaga sanadkiisii baa markaa uu xadiidkan ku wariyey iyaguna ay kaga wariyeen bimacnaa xadiidi xamaadin markaa hore imika afar sheekh baan aragnay oo yaziid ka wariyey markii horena xamaad ibnu zayd baa ka warinaya haddaba afartan dambena xadiidkoodu xadiidkii xamaad can yaziid oo kale un weeye ama macnihiisii buu leeyahy wa fii xadiidi cabdilwaarisi lakiin cabdilwaaris xadiidkiisa waxaa ku sugnaa inta kale waa sida kii hore oo dhammaan maxay ad qiila yaa rasuula اllahi qiila famim fii man yacmalu lcaamiluuna laakiin cabdilwaaris un keligii ayaa maxaa ku sugnaa qaala waxa yidhi cimraan markaas qultu waxaan idhi yaa rasuula اllahi oo markaa qaa'ilkii uu noqdo su-aasha weydiinayay cimraan ibn xusein bal xadiid kalu leeyahayna in waa kan oo imikuu inoo bilaabmaya xadiidkaa hore kaba dheerba xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandariyu qaala xadaثna cثmaan بn cmar qaala xadaثna cazraة bn haabiti can yaxya bni cuqayrin can yaxya bni yacmara can abi اlأswad الdu'aliyi ama adiiliyi qaala qaala lii cimraan ibn xusein kolley dadku xataa waxaan filaya kitaabka bilowyadiisiiba dee yaxya iyo abulaswadiya waa kuba soo maray isxaaqna isaga hadalkiiba daayo de waa imaamkaas kitaabka mashaayikhda uu aada muslim waxugaba wariyey ahaa ibnu rahawey oo kale yaxya ibnu cuqaylla kolley isan baa ku dabdisan yaho cuqayl caqiil maaha xataa dee kutubta qaar dee caqil dhacdo waa waxaan xafidayno oon dabdinayno cuqaylun weeye kitaabkeenan aan haynana wax cuqayl la yidhaho waayo caqiil iyo cuqayl labaduba way ku yimaadaan caqiilku waa dhinaca badan ee cuqayl waxa la yidhaha dee ninkan aan hayno yaxya ibnu cuqayl iyo ninkan asxaabta zuhri raggooda waaweyn ka mida cuqayl ibnu khaalid alayri iyo reer aan kitaabu nuduur ama aymaan iyo nadri kusoo maray rasuulka ilaahay heshiisii cadba mar dee la qaaday oo haddaba markii dambe haweeney lala qafaashay ay soo la soo bax ay reerkii kala soo baxsatay iyo oo bani cuqayl niman asraa laga hayay bani cuqayl wax cuqayl la yidhaha intaasaa kitaabkeenan jira kolley bukhaari dee waa la leeyahay markaa cuqayl ibnu khaalide laakiin ninkana waa rijaasha muslimun reerkaasna muslimun baa dikrigiisu kuba sugnaaye bal waxaan leenahay wax cuqayl la yidhaaho kitaabkeenan ku sugan waa saddexdaasun yaxya ibnu cuqaylkan aan hayno cuqayl ibnu khaalid iyo reerkaa qabiiladaasi weeye halkaa iyaduna dikri meelun bay kuba lahayd halkaa naduur aan kuba soo maray yaxya ibnu caqiil yaxya ibnu yacmar ninkaas ayuu kaba warinayaa yaxya ibnu yacmar yacmarna way taalla oo kolley waana nin reer marka hore basraha taabiciya walow markii dambe marwe uu degay qaadina ka ah nin aada u fasaxo badanna ahaa in isaguna taabicigan weyna mukhadramka abulaswad oo wuxuu yihi abulaswad idu'ali qaala qaala lii cimraan bnu lxuseyni baa wuxuu igu yidhi isaguu ku imtixaanayaa ara-ayta bal waxaad iiga warantaa maa yacmalu nnaasu dadku waxay samaynayaan alyowma maanta wayakdaxuuna fiihi ay dee ku hawshoonayaan ay ku daalayaanee camal ah bal taas waaba acmaashan ee ay dadku laba imanayaanee kadxiguna waa asacyu sheekhu wuxuu kuba fasiray yascawna waxaan u leeyahay alkadxu wasacyu fi lcamal sawaء kana lilakhirati am lildunya kadxina waxaa la yidhaahaa waxa weya inaka kaadixun ilaa rabbika kadxa in asacyu fi lcamalu waa shaqada iyo camalka lalaba yimaado ama haba noqoto aakhiro ama adduunye haba noqotee kaas baaba la idhaa kalley qurdubi waa inta sharaxa igu sugan qurdubi baa wuxuu siyaadiyaa saas macnuu ha ahaado halkani laakiin asalka hore laftiga kadxi markaan eegayno alcamalu shaaqu walkasbu lmutcib wey waa hawsh camalka hawsha badan leh dhibta badan leh ama kasabka waxdaaliya kaas baa asalkiisu yaala kadxe lakiin halkan de waa camalkan dadku ay la imanayaan iyo acmaashaan ay laba imanayaan weeye ee dee xumaa wixii kaba dhacayay uu kaba midiye macaasiya zallaad baaha oo inagoon eeginba dee mashaqo iyo aan eegin de inuu waxaan mutcib yahay haddaba waxaan dadku ay samaynayaan ee ay saciyayaan ee camalkan ay la imanayaan igaba waran ashay-un shay miyaa waa su-aal hadda cimraan isagu ku habsanaya waa nooc ikhtibaar shay-un shay miyaa qudiya calayhim la qadaray iyaga korkooda oo wamadaa calayhim iyaga korkooda ku fulay oo min qadari maa sabaqa wixii horeeyey qadarkii ah oo macnaha waxyaalahan ay laba imanayaan ma iyaga hortoodba wax dee cilmigii ilaahay zarigaa intuu kuba sabqay rabbi sii qadaray baayo iyaga loo qadaray oo kollay aanay ka baydhi karahayn aw fii ma yustaqbaluuna bi mise waa wax imika un lagula qaa lagu qaabilayo imika oo ujeeddadu wax iyo camal amar musta'nafa imika un cusub imikuun bilaabayo dee wax horoo u horeeyey oo qadariba aanu jirin ruux markaa wax sameeyo un ama wax wanaagsan ha noqoto ama waxaase ayuun bay natiijadna kaba dhalanaysaa imikun baa lalaba imanaya waa si dee qadariyada qowlkooda uu ahaa فيma يstqبلuuna bه o mima kii kaba mida ataahm bihi نebiy nebigooda uu laba yima amar iyo nahyiba ahaa وahabatat الxujaة عalayhim dee amarkan iyo nahyigan lasoo gaadhsiiyeyna xujada ay korkooda ugaba sugnaatay oo arinku adiguma wax mustaأnaf oo imika un cusub oo la bilaabayo hore aan qadar u horeynba mise waa qadar horeeyey uu jiray dee iyaguna dariiqii ay marayaan kolley midba kastaba dee haloo dhib yareeyo wixii looba abuuray su-aashan uu weydiiyo faqultu waxaan yihi bu uhi bal shay-un dee waa in alimaan bilqadarna waa tii iimaanka kaba mid ahayd waa nin caalima ninkana bal shay-un shay weeye qudiya calayhim iyaga loo qadaray oo dee qudiya la xukmiyey calayhim iyaga korkooda la qadaray iyaga korkooda wamadaa calayhim socday oo fulay oo dee ujeeddadu horeba bal intaanay adduunyaba iman wax dee bal maalan qorna oo qadarna ilaahay cilmigiisii azarigaa kuba sabqay wax kastaana siay u dhacayaan ilaahay sii ogaa si uu ku ogaana umuuru ay noqonayaan weeye qaala wuxuu yihi markaas abulswad ayaa odranaya faqaala dee markuu sidaa ku jawaabay ayuu faqaala cimraan yidhi isagiibuu weli ikhtibaarkiibuu ku jiraaye afalaa yakunu dulman arrinku hadduu yahay dee wax horo iyagii loo qadaray oo in markaa aanay kaba baydhi karayn oo de ay bal maalan taas oo kale ay in arrintu ay tahay wax inta hore loo ogaa dariiqaasna ay maraan mooye meel kaloo u furanba mi aanay jirin miyaanay arrinkaasi dulmi noqonahayn dulmi qaala wuxuu ihi fafasactu min dalika fasacasha de hadalkaas ayaan ka argagaxay argagax weyn oo de waqultu waxaan idhi markaas kullu shayin shay kastaaba khalqullaahi ilaahay abuurkiisii weeye wa milku yadihi waa isaga gacantiisa lahaansha ama waa wuxuu isagu lahaa milkigiisa ahaa falaa yusalu lama weydiinayo camaa yafcalu wuxuu samaynayo oo dee waxa ay leeyihiin oo iyagu lahaayeen oo rabbi ka celshaday ama uu ka qaaday ma jirta waa wixiisii arrimahani waa milkigiisii uun waa khalqigiisii waxa uu isagu samaynayana lama weydiinayo wahum yusaluuna laakiin khalqigii waa la weydiinayaa faqaala lii wuxuu igu yidhi cimraan yarxamuka allah allah kuu naxariisto inii anugu lam urid umaan jeedin oo bimaa sa'altuka waxaan ku weydiiyey ilaa liyaxzura caqlaka inaan caqligaaga ku hubsado oo bal aan dee ikhtibaar ahaan iyo aan ku hubsado fahamkaaga iyo caqligaaga u mooyaane wax kaloon ula jeeday ma jirin eh waa kan inuu cilmigan u faa'iideeyuu doonaya bal isagana fahamkiisii markuu arkay fahamkiisa toosan iyo iimaanka uu qadarkii rumaysan yahay iyo si u fahamsan yahay ayuu tii kuba ammaanay qordubiga wuxuu dhaha xadiiska waxaa lagaba qaadanaya ama fiqiga inooguba sugan kaba mida dee ruuxii caalimkaha ikhtibaarka dadka dee markaa asxaabtiisa ee mudan kuwada mudan oo bal masaaئisha mushkilaadkaa kuba ikhtibaarayo weydiinayo kale oo dee kii markaaga ugu fahmayna u kuba ammaanayo taasi way kuba sugantuu idhahaan ilaa laaxzura caqlak markaa wuxu uhi ina rajulayni laba nin oo min musaynata reerkaa musayne kaba dhashay ayaa atayaa yimi rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam faqaala waxay idhaaheen yaa rasuul الlahi ara'ayta waxaad bal kaba warantaa maa yacmalu الnaasu dadku waxay samaynayaan alyowma maanta nooga waran wayakdaxuuna fiih waa su-aashu weydiiye wayakdaxuuna fiih macnaa iscayayaanay ay ku hawshoonayaan ay kuba daalayaan ashay-un shay miyaa qudiya calayhim la xukmiyey iyaga korkood wamadaa fiihim oo min qadarin qadar ah qad sabaqa horeeyey aw fii maa yustaqbaluuna bi waxi maka lagu qaabilayo oo macnaa la bilaabayo cusuboo wax horoo loo qoray iyo wax loo qadaray iyo ruuxan wax usii qornaaba aanu jirin oo mima ataahum bihi nebiyum nebigoodu wixii uu laba yimi amarkii iyo nahyigii wasabatat ilxujatu calayhim xujadna korkooda ay kuba sugnaatay faqaala laa arrinkaa hore oo ah inuu dee yahay wax meeka dambe oo ah in wax imaka un mustanafaye baa rasuulka ilaahi anfiyaya oo wuxuu uhi bal shay-un maaha shay dee imaka un mustanafa oo dee waxa weeyaan saa ay qadariyadu yidhaahaanba waa shubhadoodii bal shay-un qudiya calayhim wamadaa fiihim watasdiiqu ayaa rasuulka ilaahi yihi watasdiiqu dalika mala waxaa weeya intan cimraan baaba leh rasuulka ilaahay saas ugu jawaabay arrinkaa waxaa tasdiiqiise qur'aanka iyo shaahidkiisuna waxa weeye fii kitaab illaahi caza wajal ayuu kuba oo kuba sugan wanafsi wamaa sawaaha faalhamahaa fujuuraha wa taqwaaha kale wanafsin waxay ku cadfan tahay un dee qasamyadii ka horeeyey oo washamsi waduxaaha waa qasam bay ahayd marka nafsina walo imaka halkan dee la ifraadiyey kolley macnaha waxaa looga jeedaa dee jamacun baaba looga jeedaayo waa kullu nafsin weeye waa naf kasta ayaa maqsuud ku yahay wa nafsin iyo wamaa sawaaha maaduna macnaa waladii ilaahay sawaaha ekeeyey simay macnaa iyadii iijaadiyey iyadoo dee acdaadeedii iyo wixii ay u baahnayd oo dhami ay uba dhan tahay dee taas ilaahay bal masalan taa ekeeyey ee simay ee toosiyey ama abuuray iyadoo ah ee waxa weeyaan sawiya kaamila wixii ay u baahnayd oo dhanna rabbi subxaanaه wa tacaala uba dhameeyey oo markaa markan wamaa bimacna aladii kaba dhigno dee marka ay ismawsuul ay tahayna aladii oo dee taas kolley imaka waa macnaheedu daahir ba weeye haddii bal masalan tan aan de iyadoo inaan waladii kuba bedelin kolle waa isla macnuunen baada macnaa man ka dhigno waayo maadu de inta badan waxay dhahan waxaan caqli lahayn bay kuba dhacdaa man baana muqaabilkeeda waa sida badan mid kastaba uba badan lakiin halkan de waxa weeyaan waatan wanafsin wamaa sawaaha macnaha waman sawaaha oo ilaahay subxaanaه wa tacaala iyada abuuray ka dhigay taa kaamilkaa siman dhan wixii ay u baahnayd oo dhan ba u dhameeyey ayaan ku dhaartay marka waa qasamkee oo faalhamaha ku ilhaamiyey iyadii fujuuraha waa wixii fujuurkeeda ahaa na dariiqii khayrka iyo dariiqii sharkaba waa u caddeeyey iyadiina dee waa kaa u dhib yareeyey markaa kii isagu ahla sacaado ahna dariiqii sacaadada kii isagu ahla shaqaawo ahaana dariiqii kale uba dhib yareeyo oo bal haddaba faalhamaa ku ilhaamiyey waa ilhaamka halkani waa tusin iyo hanuunin ee fujuuraha wuxuu waa loo caddeeyey iyada taas dee qadarkaa horena waa jira axaadiis aan kuba hayna xadiidkana inooguba sugan waa wixii fujuurkeeda iyo taqwaha cabsideedii oo ujeeddadu waa dariiqii khayrka iyo dariiqii sharkaba oo hadaynaahu najdayn sida ilaahay ba yidhi suuraddan suuradda ka horeysa uu kuba yidhi de waa bayaan ahaan iyo caddayn ahaan iyo dee arrinkan kale xadiidka inooguba suganyaho dee taqdiirkaas be faalhama fujuura taqwa taas baa adigu wuxuu leeyahay tasdiiqiiha oo macnaa qadar horeeyaa jiray oo intaan dadkuba aan laba abuurin horeeyey oo ah oo umuurahay dadku ima la iman doonaan ay kasbanayaan iyo acmaashood iyo wixii kuba tacalluqsanaa iyo marka dambe waxay kuba dambeyn doonaan weliba axaadiisii baabku inoo socdaa iyo baabkan ka dambeeya oo kolley umuuruhuna way isku yar xidhan yihiin oo in yaroo bal masalan xagga qadarkii waxyaalana kalam yar baa inoo yar dambeyn doonaan xadaثna qتaybة بن سعيid qال xadaثna cبdالعaزيز عن بn محamd عن العلاء عن أbيه عن أbي هurيرaةa أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل iن الرaجuلa ninku layacmل wuu samaynayaa wenaydna waa la mid un waa halkan waa miثaal layacmalu azamana طawiila zaman dheer buu bicamali ahluljannati ahlujannaha camalkooda samaynaya uma yukhtamu lahu lafdiga dambe ayaa waxaa inooguba iman ama xadiidka dambe sahal fii ma yabdu linnaas oo camalku dee hadduu ruyo iyo sumco iyo uu laba imanayo oo salaadii ku dadaalayo u soomkii oo acmaashii kale ku dadaalayo waxa dadka u muuqda dee dadkuna taasay eegayaan waa camalkii ahlujanna waxaa la arkaa fi lbatin camal ilaahay aqbalayba maaha waa dad kasta u muuqda un waa camal aan ilaahay daraaddiiba loola jeedin meelba gaadhin waa noqonaya ee isagoo bal maalan camalkaasi sidiisaba ikhlaas ulaba imanayo sidaan casharkii kan ka horreeya aan kusoo yar taabanay oo laakiin haddana laakiin wax kaloo isaga u qarsoon oo dee dasiisaa baadino ahoo ama camal xun uu qarsanayo waxyaalo kale ay ku keentay khaatimo xumo iyo dee ixbaad camalkiisiiyo taasna waaba ixtimaale laakiin lafdiga xadiidka sacad bay inoogu dam sahal bay inoogu dambaysaa fii ma yabdu linaasi haddaba uma yukhtamu lahu waxaa loogu khatimayaa camaluhu camalkiisii bicamali ahli naar oo ugu dambeyn markuu dhowaado cumrigiisi dhowaado unbaabu dariiqii ka joogsanaya hore dariiqii xumaa buu marayaa isagoo kii xumaa ku jira ay geeridii uba imanaysaayo khaatimadiisiibaa deeta noqonaysa inuu ku dhammaato camalkii ahlu naarka waina arajula layacmalu zamana طawiila bicamali ahli الnaari uma yukhtamu lahu camaluhu bicamali ahli اljanna arrinkana waa qadarkaa hore waatan xadiidkii ibnu mascuud kusoo maray fayasbiqu calayhi lkitaabu waa wixii u qornaayo u horeeyey unbaaba ka qaalib noqonaya oo ninkii unbaaba isbedelaya ama ruuxii baaba isbedelaya oo kolley waxa badanna xagga marka la eego dadkaa dariiq xun hayay ee marka dambe towbad keenay ilaahay towbad waafajiye ugu dambeynna camalka fiican intuu ilaahay waafajiye ugu dambeyn saa kuba dhintaa way badan yihiin sidaan horeba usoo maray ama imaamnawi kalaamkiisii jaanibkan kalena kolley ilaahay subxaana watacaala ruux in allaha laa yudiic ajra man axsana camala ruux camal fiican laba yimi oo toosan oo wax kaloo xumaynaya aanay jirin ilaahay subxaana watacaala ma dayaco jaanibkaasna maba badna ee laakiin waxaa meesha jira un ama ikhlaas la-aan sida xadiidka sahalba ama se waxaaba jira un dasiise kale wax kaloo uu qarsanayo xuno kolley camalkiisii baabinaysa sida xadiidkii aan soo qaaday ee rasuulka ilaahay dadkaba warramay maalinta qiyaamaa la imanaya camal badan oo buuro oo kala laaleegoo weliba dhalaalayo oo iftiimaya marka dambena ilaahay baabiinayo habaan mansuuran kaba dhigayo rasuulka ilaahay markii qoladaa la weydiiyey tilmaantoodiiyo taasna ee wuxuu yihi waaba idinkuno saa habeenkiina qayb bay kaba qaataan saa ugaba qaataan ujeedadu salaaddii habeenkay tukadaan taas oo kale laakiin maxaa arrintan ku keenay walaakinahum qowmun idaa khalow bimaxaarim illahi intahakuha waa dad dadka markay dhex joogaan waa dadkaa dee saalixiinta laakiin markay hareerahooda dayaan ay yidhaahaan malaa cidi ma arkayso ee maxaarimtii ilaahay ay isdhahaan intay ilaahay iskaba iloobaan cid idiin muuqataa ma jirto idin arkaysa ayay macsiyadii ku dhacayaan oo dee wixii markay maxaarimta ilaahay la gooni noqdaan ayay kuba dhacayaan macnaha waxaa ka maqan riqaabadii in ilaahay meel kastoo joogaan kaba arkaya yahay khashadii ilaahayna dadkaa iskaba dhowrayaan ee ishooda iskaba egayaan baa kala weynaatay oo markaa ay keligood noqdaan iyadoo ilaahay dee marna aanay kaba qarsoonaanayn ayay arrintu tahay de waa kan wixii xumaanay ay macsiyay u haad helaan ayay samaynayaan markaasaa ilaahay camalkoodii kale ee badnaa ayaaba noqonaya kaa buraya oo kale waa waxyaalaha keenaan leenahay waa suu dee ibnu rajab iyo yidhaahun had iyo goor khaatimo xumadu waa dasiisa fi lbatin waa wax qarsoon oo ruuxa u qarsoon sida taas oo kale oo ayay inta badan khaatimo xumadu kaba timaada de haddii camalku marka horeba ru'yo iyo taas ahaana horeynu jihaadba ugaba soo marray ee meelo ruuxii dee aad u dadaalayay gaaladii la dagaalamayay lahaayeen maanta hebel u mooyaane cid kaleba waxmay tarine markii dambe isdilay ee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkan oo kale uu sheegayba dee taasna wixii dee ruyo iyo sumcadiina meel ma gaadhayaan inkastaba daahir ahaan dadka ee wax weyn ha laba ahaadeenoo bal markaa ayna waa taas uma yukhtamu lahu camalu bicamali ahli ljanna waana xadiidkan inoo soo socdaba waa kan xdثna qتaybة بن سعيid qال xadثna يعqوب yعnي بن عaبدالرحمن القاrية عن أbي xاaزm عan سهل بن سعد الساaعدي أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qaal رqم gaarana ima sino xadيidkii hor buu duruqdiisii ka dhigay waana صحaabi kale lakiin labada xadيث waa isla macno qaal in الرaجuل layacmل cmلa أhلi الجanati أhlu جannaha camalkooduu sameeyo فيma yبdو للnaasi dadka waxa u muuqanaya ee u daahiraya oo aduu maya boqol iyo labiya toban baa i qoran waa kitaabka bilowyadiisi xadiid hore aynu soo maray weeye waa ka aan sheegayen fيma yabdu linnaasi wlxaal huwa min ahli الnaari isagoo isagu ahlunaar ah waina rajula ninku oo ujeeddadu camal buu la imanayaa camalkii ahlujannaha fii maa yabduu linaas waa dadku say arkayaan laakiin ilaahay kama qarsoona oo waana ahlunaar oo de marka dambena wixii waabay iska soo muuqanayaan iskaba soo baxayaan waina rajula layacmalu waa samaynayaa camal ahli naar oo dee marka hore uu xumaan iskagaba dhex jiraya marka dambe isaga tawbadii oo maaha halkana dee kolley camalkaa ha laba yimaadee waa kanoo arrinkaa hore ayaa uga horeeyo ilaah baa towbadii marka dambe waafajinayo fi ma yabdu linnaas waa marka hore walxal waa min ahli janna dee ugu dambeyn kitaabkiisii baa ka qaalib noqonaya towbadii baa ilaahay waafajinaya uu toosinaya markaasu dee sii ku dhimanaya ahlu jannana oo kuba noqonayaan bal muhimku kolley umuurahan waa ta aan soo maray kolley khaatimadu dee waa warwarkeeda badan bay leedahay in badan oo dadkii saalixiintaana way kaba warwari jireen barhkoodna waxay lahayd de khaatimada waxa ka daran waa saabiqadii oo saabiqadii unbay khaatimadana ay ka dhalanay saabiqadu maxaa uhoreeye wey oo halkay kuwa lahayn talow maxaa laygu khatimi talow arintaydu maxay noqonay taa ka ooyi jireen kuwo kale iyagu waxay ka ooyi jireen talow maxaa ii horeeyey waxaa lay qoray ee qornayna waxaa qoran dabadeed unbay noqonaysaa khaatimaduna waa saabiqadii unbay khaatimadu noqonaysaa oo barhkoodna taa horey kaba ooyi jireen dadkii saalixiinta un kuwa dee saabiqo ka ooya iyo kuwa khaatimadan ka warwara oo kaba ooya labaduba way lahaayeen be laakiin waa labada arrimood ee iskuba xidhan bal taa hore ayuunbay tan dambana kaba dhalanaysaa un baan leenahay waxay taa hore ahayd unbay tan dambana noqonaysaa inta udhaxaysa waxyaalo kaleba ha muuqmuuqdeen taasi baabu xijaaji aadama wa muusa calayhim asalaam waa nebi aadam iyo nebi muuse doodoodii waa dood iyaga dhex martay ayuu baabkiisi yahay oo xaajo kolley malaa dee inficaal on kale waa xijaajna waa masdaru xaajo une waa dood iyago iyo arrin dhex martay nebi aadam iyo nebi muuse calayhima wa calaa nabiyina afdal الsalaati wassalaam wuxuu uhi msلm xadaثnii mحamed بن xatim وibrahim بن dinar وبn abi cmr الmakiy وaحmed بn cabdة الضabiy جamيعا can iبn cuyaynata oo intooduba iبn cuyaynay ka wariyeen walfظ لبn xatim wبn dinari laakiin lafdiga labada hore ayaa leh oqaala waxay yidhaaheen labadooda hore lafdigan leh xadaثna سfyaan بn cuyaynata can cmri waina dinar can طawusi qaala samictu abا hurayrata yqul qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam ixtaja waxaa dooday aadamu nebi aadam iyo wa muusa muuse dee aad bay u kala horeeyeene laakiin dee kolley waqti ilaahay ogyahay iyo meel ilaahay ogyahay bay ku kulmeenoo ama ruuxdoodii un ha laba yidhaaho ama ambiyadu dee bal iyagaa shuhadada kaga horeeya oo kaga heer sarreeyabe saa ilaahay shuhadada inoo sheegay inay nool yihiin laakiin aynaan noloshoodu saytay garanahay ayaa ambiyaduna min baabi awlaa dee noloshaasay leeyihin rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh habeenkii micraajkii waa kaa wuxuu kula kulmay samooyinkii ciddii uu la kulmay nebi aadam iyo nebi muuseba ka mid bay ahaa laba samay kala joogeen haddana dhulkuu kulaba kulmay baytulmaqdis uu kuba tukiyey iyadoo ama ha noqoto intii aanu tegin si aimada qaarkood doortaan ama markii uu kaba soo noqday ee soo noqodkiisii waktigan beytka uu kuba tukiyay haba noqoto sida ibnu kathiiriya ama aimada qaarkood ay doortaane bal kolley habeenkaa dhulkana waa kula kulmay samooyinkana waa kula kulmay badhkood markaa dhammaantood may wadahayn samooyinka in bay hayd laynoo soo tiriyey nebi muuse waxaa kaloo inu soo maray de halkii fadaaishiisiina waa ta aan kuba hayne inuu qabrigiisii ku maray oo isagoo dee tukanayana u arko qabrigiisiio markaa diyaar almuqadasa un agteeda kuba sugna bal taas baa jirto de waa arin markaa inaga geyb ah oo aynaan say u dhacday iyo suuradoodaasi ma garanayne laakiin de waa shayga aan ictiqaadin aan rumaysannahay ama shaksigii ha laba yidhaaho abdoon sidoodii bay kuba kulmeen ama arwaaxdoodii baa kulantay bal way kulmeen markaasa ay doodani ay dhex martay ixtaja aadamu muusa faqaala muusa muusa wuxuu uhi ya aadamu aadamow anta abuuna aabbahayaa tahay khayabtanaa waadna hoojisay macnaa waxaad naga dhigtay kuwa hungoobay waadna hungeysiisayba weeyaan oo e marka jannadii maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar een tacab lahayn een rafaad lahayn ee gaajiyi haraantoona aan lahayn aada naga soo saartuu leeyahay adduunyadii noo soo saartay waxaad naga dhigtay kuwa hungoobay ee haddana markii dambe dadkii dee laba dariiq ba la kala maray oo kuwayna halkaa laba dariiq may jirin waakhrajtana waa tan waxaad naga soo saartay min aljannati jannadii baad naga soo saartay o geedkii aada cuntayba faqaala lahu aadamu aadam baa wuxuu ku yidhi anta muusa adigu muusa muusa ta istafaaka allahu bikalaami ilaahay waa ku doortay oo hadalkiisa uu kula hadlay adiga mubaashara ahaan iyo bilowaasita uu kula hadlay buu ambiyadii kaleba kaagaba fadilay wakhabta waanu qoray laka adiga biyadihi kitaabkii towraad ahayd iyo alwaaxdiiba e bal adigu martabadaas baad leedahay oo kaliimkii ilaahay baad tahay oo towraad baa lagugu soo dejiyey ataluumunii ma waxaad igu canaananaysaa calaa amrin arin qadarahu allahu calaya ilaahay ii qadaray qabla an yakhluqanii intaanu i abuurin biarbaciina sana kolley waa waqtigii dee la qoray ama la kitaabo dambe ama lawxulmaxfuud iyo laakiin dee qadarka iyo cilmiga ilaahay asariga waa horeeyeen gees kalena waxay noo soo socotaba dee muddadan muddo aad ugaba dheere laakiin kolley waa kitaabo uun ama lawxulmaxfuud ama meel kaleba kuba qornayd ama kitaabkii towraad ba ahaa sida laftii inooguma dambeeye qabla an yakhluqanii biarbaciina sana faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi faxaja waa qaalib noqday aadamu nebi aadam muusa muuse doodii waa kaga qaalib noqday faxaja aadamu muuse waa taakiidun kale xadiidku duruq buu leeyahay inoo socon doonta haddii aan la yidhaaho bal kalaam yaroo kooban waxaan filayaa inuu kitaablcilmi may waxaan leeyahay kitaabuliimaan waa kitaabka bilowgiisii dee halkaas bay shuraaxdu xadiidkii dheeraa ee uu warinayay cumar ibn اlkhadaab ee arkaanta iimaanka uu kaba mid ahay dee waxa weeyaan waa an tu'mina bilqadari khayrih wa sharih ama taasoo kale iyo bal wixii xadiid abu hurayrana waa laba socdaye halkaas bay qadarkan iyo bal taas ayay ay tahay ay kuba sharxaan aimadu kuba horeysiiyaan arrinkuna dee bal matalan marka la eego xagga sirta qadarka iyo sida uu yahay xadiid ba wuxuu kuba yimi idaa dukira alqadaru faamsiku haddaan islaano xaqiiqadiisa iyo ogaada taas ee waxaynu ogaan karna maho waa taa xadiidkaasi kuba yimi qadarka marka la sheego ujeeddadu waa rumayntii waaba tan umuurihii waa lagaba hadlayaa laakiin hadday noqoto de qadarku suu yahay iyo bal umuuro kale oo kolkolo caqligeeni iyo umuurahaasi aanay gaadh ahayn iyada taas waa taa rasuulka ilaahayna amray inaan kaba aamusno kolley xadiidkan baa duruq badan yeelanaye laakiin arrintan sii horreysiinaya waxa weeye hadal khadaabi leeyahay oo uu yidhaaho in badan oo dadka ka mid ah waxay moodaan macna alqadr min allahi iyo alqada inuu yahay macna alijbaari walqahri lilcabd calaa maa qadaahu qadara inuu yahay macnuhu qasab addoonkii lagu qasbayo wixii la qadaray waxaan shareecadeennii kuba ognahay ikraah xataa ruuxii hadduu ku yimaado oo bal iska daaye kelimo kufri ama kufri lagu qasbo wixii ked yaraaba iskaba daaye macaasi ahaa rukso ayaaba loo ruqseeyey hadduu ikraah dhaba yahay inuu wixii laba yimaado dembina ugama imanayo wixii uu ikraah ruuxu ku sameeyeyna ilaahay subxaana wa tacaala uma qabanayo waa mid haddii bal inaga san oo kalea ruuxu awooddii wax ku qabsanayay laba waayo oo kaleo qudrataas ama cajziya waxyaalo iyadana waa tanoo waxbala ruuxiyo wixii taasi uu kaba dhacaya waanan kala soocaynaa xarakadan ikhtiyaarkee ruuxu markuu doono farihiisii dhaqaajinaya wuxuu doono ku dhaqaaqayo qabsanayo walow cilmigii ilaahay qadarkiisii marna aanay kaba baxayn taas oo kale iyo ruuxan irticaashku kuba yime ikhtiyaar la-aan isagii u gariiraya oo dhaqdhaqaaqaya taas oo kale labay kale yihiin oo kan ikhtiyaar ma laho wixii ka yimaadana halkan waxba ugama imanayaan kana waa noocan dee ikhtiyaarka iyo taas oo kale loo bal taasna waan ognahayba bal marka ayn hadalkiisa waa dhamayn doonaa laakiin arrinta jirtaa waxa weeyaanuun innaga mid baa jirto maxaa horeeye maxaa la qadaray taa waa wax inaga qarsoon inooma muuqanayso ma ogin waxaa jirtana ilaahay subxaanaه wa tacaala waa ina abuuray oo wuxuu ina siiyey garashadan iyo caqligan iyo awoodan iyo qudradan iyo iraadadan iyo waxana waa ina siiyey waanu inoo caddeeyey dariiqii khayrka iyo dariiqii sharka haddana wuu ina amray oo amar baa ina yimi wax layna amray waxna laynagaba nahiyey iyadoo ficilkiina laynoo makansiiyey marka arrinku muxuu yahay inagu wixii layna amray inaan la nimaadno wixii laynaga nahiy inaan kaba dheeraano qeybkaasi maxaa jira iyada taas dee ina waa wax nagaba qarsoone waxaan xujadii way nagu oogantay waa kaasoo haddii iyadoo ilaahay waxaa ina siiya bal wixii uu markii hore inamba kansiiyey hadday si uun inooga bal maalan zuulaan oo kale laynooma qabanayo ikraahi waa kaasoo kalo iyo ijmaarkii wax ka ratimaya maba jiraan marka arrinku ma aha kol haddii umuuraha layna siiyey dee inaga waajibkeenu waa wixii layna faray amarkii iyo nahyigii inaan gudano oo xujada inagu ogantayna aan sideedii ugaba soo baxno bal taas weeye iyadoo yaan marna ilaahay cilmigiisii kolna iyo sii ogayn haddii kale cilmigii baa jahliisuba rogaye aan lagaba baxayn oo bal horta taasi iyada waa mid hadalka khadaabina wuxua dad baa taa uba qaateen oo una qaadanaya aadam xujadan uu muuse kaga qaalib noqday inay jaanibka ahayd oo dee addoonkaa qasban addoon aan ikhtiyaar lahayn weeyaanoo waxaan kuba qasban aan ikhtiyaarba u lahayn seebaad igu canaanaysa arrintu yahay laakiin wuxuu leeyahy arrinku saas maahe macnahan qadarku waa alikhbaar can taqadumi cilmi llaahi subxaanahu bima yakunu min afcaali اlcibaadi wa aksaabihim waa warramid laynooga warramayo arrinku kolley dee qadarkan waa cilmigii ilaahay subxaanahu watacaala ee horeeyey waxaa addoomaha afcaashooda noqon iyo agsaabtooda wixii waa ilaah baa qadaray ilaah baa maka siiyey waxaan ay kulaba imanayaan isagaa siiyey iraadadiisii guud iyo qudradiisiina kama baxayaan laakiin haddana ikhtiyaarkoodii afcaashoodii ay laba imanayeen baa jirtaba waa taa ta loo qabanayo markaan ikhtiyaarkii jirin ruuxa ikhtiyaarkii meesha kama baxo waa tan aan looba qabanayn ruuxii loomaba qabanayo bal marka arrinku waxa weeyaan warramid la isaga warramayo cilmigii ilaahee horeeyey ee ahaa waxaa dadka kaba dhici doone afcaashoodu waxay noqon doontiyo agsaabtoodu waxay noqon iyadoo arrinkuba ilaahayna kii khaaliqaha khayr iyo sharba yahay taqdiirkiisina waxyaalahan ay yihiin bal amaa iyada marka la eego ictidaarkan nebi muuse nebi aadam uutan ku cudur daartay iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan kalan baa weli inoo dambeyn doono kolley imaam nawiyana ay hadalla ay leeyihiin iyo bal wixii aan raacin karna aan raacinayno in sha allahu tacaala atlumn yaye faxaja adamu musa faxaja adamu musa وفي xadيiث بن أbي cمر وبن cabdta qال أxadهma خaط وqال الآkخر kataba laka التwraaةa بyadه oo labadan eeg sheekh imaamo sheekhadii mslim mحamed iبن xatim iyo ibrahim iبn dinar lafdigan bay lahaayeen lafdigoodina waan aragno bal jumladan uu gaar usoo saaray وkhaط laka بyadih taas bay ahayd marka laba sheekoo kalaa jiray waa iبن abي cmar iyo aحmed iبn cabdato iyaguna iبn cuyeyne xadiidka ka wariyo mslimna ka wada wariyey iyaga markaa mid ahani muxuu yihi labadoodina markaa uu ibhaamiyey makokiya mid isaga wuxuu yihi khada laka biyadi saa-i qoladan bay yidhaaheen ka kale riwaayadiisu maxayd kataba laka tawraata waa isla macnuun kataba laka tawraata biyadi ilaahay tawraat gacantiisu kuu qoro oo kitaabkaa u kuba soo dejiyey bal riwaayaad si intan kaba sii badanna way noo dambeeyaan waa kuwan waayo yar xoogaa dhowr riwaayo weeye xadaثna qtaybaة بn سacيidi عan malik بn aنasi فيma quri'a عalayhi عan abi الزinaadi عan اlأcraج عan abi hurayraةa ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaala taxaaja waxaa dooday aadamu wa musa faxaja aadamu musa xaja manaa galabhu bاlxujati weeye waxaa ka qaalib noqday xaggii doodii nebi aadam baa muuse ka qaalib noqdo waa tan doodoodina faqaala lahu musa anta aadamu aladii aqweyta annaasa waakrajtahu min aljanna kollay istifaam markan ka dhigno hamsadii istifaamkan qadarayna anta dee markay kulmeen buu saa leeyahy istifaamta halkana waa litaqriir weeye oo macnaa dee waxaa tahay aadam weeye ee anta adigu ma waxaa tahay aadamu aadam aladii aadamkaasoo aqweyta haleeyey annaasa dadka kollayna anta markan iyo aladiisan isu raacaan imaka khadaab aqweyta waxaa la ilaaliyey oo antadii khidaabkii baa la ilaaliyey haddii aladii la ilaaliyo oo ama la raaciyo waxay noqon lahayd aladii aqwa naasa oo taasay noqon lahayd waana uslub yimi yimaada labada xaalabe anta aladii aqweyta aada halaysay annaasa dadka adigu ma aadamkii baa tahay dee dadka haleeye oo aada halaysay dadka wa akhrajtahu min aljana jannada aad kaba soo saartay dadkii ada haleeyey macnaa sababaad u noqotay weeye dee waanad kaba soo saartay oo dee halkaasay ku dhalan lahaayeen ay ku beermi lahaayeen ay ku tarmi lahaayeen deeta ilaahay u abuurayna janno inay ku jiraan maaha adduunyo inay tagaan waa taa marka horeba ambiyo intaan isagaba nebi aadam la abuurin waxa weeyaan inii jaacilun fi lardi khaliifatan ilaahay malaa'igta ku lahaa maha jannadaan yeelaya ee dhulkaan yeelaya khaliifo iyaguna lahaayeen atajcalu fiiha markaa dee man yufsidu fi lardi wayasfiku dima oo kaa dee dhulka fasahaadinaya dhigyo daadinaya miyaad yeelaysaa oo marka horeba halkaasaa loo abuuray laakiin tan waa haddaba aada ka soo saarteed sabab u noqotay jannada inaad kaba soo saarto faqaala aadamu aadam baa wuxuu yidhi anta aladii acdaahu llahu tana istifaamta walow aan leenay istifaam baa meesha taal hamsan qadaraynaa istifaam taqriir weeye maa istifaam kale anta anta adigu aladii kii miyaa tahay macnaa kaasaa tahay wey acdaahu uu siiyey allahu ilaahay cilma kuli shayin shay kastaba cilmigii wastafaahu uu doortay cala annaasi birisaalati oo dee towraad buu siiyey alwaax buu siiyey iyo towraadna fiiha tibyaanu kuli shay shay kastoo loo baahnaa cadayntiibaa kuba sugnayd alwaaxdii waa kii siiyey haddaba cilmi kasta oo waxyaalihii loo baahnaa cadayntii ayaa ilaahay ku siiyey dadkiina uu kaaba doortay adigu ma kaasaa tahay macnaa kaas baa taayin weeye isaguna aadamkii saasaa tahay baa macnuu yahay taqriir markan kaba dhigno qaala nacam isaguna wuxuu yihi ha qaala markaa aadam baa wuxuu yihi fatalumunii ma waxaad igu canaananaysaa calaa amrin arin qudira la qadaray calaya korkayga qabla an uhlaqa intaan lay abuurin ma wax lay qadaray miyaad igu canaananaysaa de waana taa faxaja aadam muuse weli kalamna waa inoo dambeeya axaadiisna waa inoo socotaa xaddaثana isxaaq ibn musa ibn cabdillahi ibn musa ibn cabdillahi ibn yaziid alansaariyu kolkol buu dee sheekhu antirsinta dhameeya tani riwaayo maaha waa sheekiisii isagaa dhameeyey weeye horena isxaaq ibn muuse waan usoo aragnay qaala xadaثana anas bnu ciyaadin qaala xadaثani alxaaris bn abi dubaabin can yaziida wahuwa bnu hurmusa وcبد الرحمن الأعرجي قال سمعنا أbا هريرةa waxaa filaya wadadaynu soo araragnayba xariskan waa nin ay abu hurayre isla reer ahaayeen laakiin taabiciintii yaryarayd kamid oo kolley abu hurayre aan laba kulmin oo xariskani horta walow ninkii xadiidkii laa cadwad aan kusoo maray maa marka xaris ibn cabdiلرaحmaan ibn cabdالlahi ibn sacd ibn abi dubaab baa la yidhah abu dubaabku mar danbuu imanaya waayo isagoo xaris ibn cabdiلرaحmaan ibn cabdالlahi ibn sacd ibn abi dubaab laba nin buu ka wada wariyey mid waa yaziid ibn hurmus buu yihi midna cabdiلرaحmaan alcaraj cabdiلرaحmaan alcaraj markii horeba sanadka waa inoogu sugnaa isagana cabdiلرaحmaan ibn hurmus baa la yidhaha labada nin horta waa laba nin isku dabaqoo taabiciintii dhexa ah yaziid ibn hurmus kolley labaduba mawaalidii un bay kaba mid yihiin mana aha walaalo magaca aabbaha ku kulmayna kan cabdiraحmaan ibn hurmusa la yidhah kana yaziid ibn hurmusa walaalo ma aha abd yaziid ibn hurmus baana hor dhintay oo cabdiraحmaan baa waxoogaa dhowr iyo toban sanadood kaba dambeeyey de cabdiraحmaanna marka la eego sanadkiisu abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata asaniinda abu hurayra kuwooda ugu heer sareeya ama ugu asaxsan buu kaba mid yahay yaziid ibn hurmusna waa nin siqaan leenahay cabdiraحmaanna walaal maaha cabdiraحmaan ibn hurmusna walaalo maaha ee magacun bay kuba kulmeen waxay labadoodu yidhaheen qaala samicna aba hurayrata qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam ixtaja aadamu wa muusa calayhima asalaamu aadam iyo muusa dooday cinda rabbihima dee waa daar adten adduunye may joogin ilaahay agti faxaja aadamu muusa muusa aadam baa xujadii iyo ka qaalib noqdo doodii kaba helay waa tan doodoodii qaala muusa أنت آdم الذي خلقك الله بيدي ونفق فيka من روحي وأسد لka مaلائكة وأسكنka في جنتي adgu waxa tay aadaمkii de waxaasoo dhan khasaaصtaas oo dhan lahaa ilahay baa gacantiisa kugu abuuray ruuxdiisiibuu kugu afufu ku geliyey malaa'igtiisiibuu kuu sujuudiyey jannadiisiina uu ku dejiyey iyadoo arintaasoo dhan ilaahay kuu karaameeyey baa uma ahbata naasa dadkii baa dejisay bikhadiatika bisababi khadiatika gefkaagii aad sameysay sababtii ilى اarضi dhulka aad usoo dejisay faqaala aadamu de haddaan istifaam ka dhignaa calaamadii istifaamkuna sii horaan kaba yeelina adigu ma waxaa tahay aadamkii khasaa'istiisu iyo khasaashiisu taa iyo taa ahayd oo haddana dadkii iyadoo waxaasoo dhan ilaahay u sameeyey jannadiisiina uu geliyey khadiicadiisii uu sameeyey iyo khadiicada aad samaysay jannada dhulkii dadka usoo dejiyey aadam baa wuxuu ihi anta muusa marka adigu ma muusa tayna way kulmeene aladii istafaaka allahu birisaalati wa bikalaami isaguna wuxuu tiriyey umuurihii muuse fadaaishiisii iyo waxyaalihii ilaahay ku karaameeyo istafaaka allahu birisaalati wa bikalaami wa acdaaka alwaaxa fiiha tibyaanu kuli shay alwaxdiina uu ku siiyey iyadoo uu ku sugan yahay shay kastaba oo loo baahan yahay ama maqsuudee ah caddaynteeda oo dee taas waa alwaxdii ilaahay subxaanahu watacaala siiyey markood baa yidhaha toddoba lawxiya bay ahaayeen alwaxna waa jamcu lawxin lawxna waabatan dee inaguba lawxun baaban idhaahnaa asalka hore kelimadu waa master oo laaxa yaluuxu lawxan laaxa uu muuqday weeye yaluuxu lawxan waa manaa waa masterkii he waxay idhahaan lawxa waxa dee laftigan maga masterkan macnihiisu taa aha duhuurka looguma magacaabay waxa ku qoran baa muuqda oo waxa ku qoran baa dee waxaa cadee muuqanaya sidan baa lawx loo yidhi de inaguna waa kan wax kale afkeenu ma ahe dee kelimadii carabigeed baabaan isticmaala haddaba fiiha tibyanu kuli shay waqarabaka waa ku dhaweeyey najiyan xaalatay mid laba faqayo oo macnaa kaliimkiisiiba taa fabikam wajadta bal adigu aadamkaasaad ahayde mee musaasaad tahaye fabikam imisaad wajadta heshay allah ilaahay kataba tawraata tawraad inuu qoray qabla an yukhlaqa aniga abuurkaygii horteed tawraad dee waa kalaamkiisii waana shay qad azaliba ah laakiin qoraalkii la qoray ama lawxulmaxfuud ama meel kaleba adigu tawraad ilaahay goormuu qoray intii aan aniga i abuurin ka hor imisa sanadood baa adig ay abuurkaygii kaba horreysay qaala muusa wuxuu uhi biarbaciina caaman waana tii horeynu soo maray xadiidkii hore waayo tawraad baa arrintani ay kuba sugnayd arrinkan nebi aadam kaba dhacay tawraad oo isaga intaan la abuurinba dee waxa weeyaan kitaab ilaahay qoray oo dee ama lawxiyo laguma qoray lawxulmaxfuudkii ayay kuba sugnayd waayo lafdigii hore wuxuu inoo ahaa talumunii calى amrin qadarahu llahu calaya qabla an yakhluqanii biarbaciina sana waana tan adigu arrinka arrinkaa hore waayo taqdiirkuu ka horeynaya waqtigana markaasa wuxuu yihi biarbaciina caaman qaala aadam ba wuxuu ihi fahal wajadta fiiha tawraad dhexdeeda ma ku aragtay oo maka heshay wacasaa aadamu rabahu faqawa tan qur-aankana inoogu sugan macnaa tawraad oo adiga abuurkaygii ka horeysay jumladaa ma ku aragtay wacasaa aadamu rabahu faqawa qaala wuxu uhi nacam ha intaan abuurimaba taasaa ku qornayda qaala wuxu dhaha fatalumunii ma waxaad igu canaanaysaa calaa an camiltu inaan sameeyo camalan camal katabahu llahu calaya ilaahay igu qoray an acmalahu inaan sameeyo qabla an yukhalaqnii biarbaciina sana qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faxaja aadamu muusa bal dariiqan baa inooga hadhay iyo dee duruq aan mati lahayn ayaa inoo hadhay markaasaan kalaam imaam nawowi iyo balwi iyo umuuro kale soo yar naqlin doonaa xadaثnي زهير بن حرب وبن xاtم qال xadaثna يعقوب بن إبراهيم قال xadaثna أbي عن بن شهاب عن حمaيد بن عبد الرحمن عن أbي هريرةa qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم احتج آdم موسى فقال له موسى أنت آdم الذي أخرجتka خضئتka من الجنة فقال له آdم أنت موسى الذي اصطفاك الله برساaلتي وبكلامي ثم تلمني waxaad igu cناaنan على أمر قd qدر عليa قبلa أن أخلق فحج آdم موسى موسى أmا aadم baa dacwadii iyo doodii ka qاaلب نoqday موسى xadaثnي cمر الناqd qال xadaثna أyوب بن نجار اليماmي qال xadaثna يحيى بن أbي kaثير عن أbي سلمة عن أbي هريرةa عن النبي صلى الله عليه وسلم وxadaثna بن رافع qال xadaثna عبدالرزاq qال أخبرna معmر عن hmام بن منبه عن أbي هريرةa عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنىa xadيiثiهim raggii ka horeeyey xadiiثkoodii oo kale waa xadiiثkii de أbو هريرة ayuu xadiiثkani ahaa waxaanaynu soo haynoon soo aragnay dausba u horeeyey cid abu hurayra kaba warisa waxaa ku xigay cabduraxmaan alacraj waxaa riwaayadii dambe cabduraxmaan raacay yaziid ibnu hurmuz hadda xumayd ibnu cabdiraxmaan baa abu hurayre ka wariyey labadan dambena imaka abu salama iyo hamaam ibnu munabih weeye markaa qoladan dambe raggii ka horreeyeyna jamac bay ahaayeen ragga xadiidkoodii aan kaba soo baxnay duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa mid laba mida ayay iyaguna abu hurayre kaba wariyeen bal dariiqa baa u dambeeya xadiidkii وxadaثna mحamed بn minhari الضrيr qala xadaثna يزيid بن زurayc qala xadaثna هisham بن xasana عan mحamed بn sirin عan abi hurayraةa عan rasuul الlahi slى الlah عalيه waslم naxو xadiiثi macnaa hisham بn mحamed بn sirin abu hurayre wuxuu kaba wariyey jamacaadka imika lixda aye kaba sii horeeyey xadiidkoodii mid laba mid ah bal xadiidka waa inoo dhamaaday kolleyna dee arrinta ugu weyne waxa weeye nebi aadam imuka halkan inuu ku cudur daartay arrinkii isaga kaba dhacee khadiicadii ahayd ama geedkii uu cunay kaga cudur daartay qadarkii ilaahay in ilaahay u qadaray wax ilaahay u qoray oo u qadaray uu ahaa markaas saasna dee xujadii iyo qalabadiina sia xadiidka dee faxaj aadam muusa bal taas baa xadiidka daahirkiisu yahay oo xujadii taasuu kagaba qaalib noqday macnaha sheekhu marka halkan imaam nawowi bal kalley kalaam yar uu leeyaan soo yar naqlinaya ta hore wuxuu leeyahay kalaamkan aadam macnihiisu waxa weeye muusow adigu waxaad og tahay in ilaahay qoray oo aniga ii qadarayna qorayna intii aanu i abuurin waxa weeye inaan geedkan cuno arrinkani ugaba dhaco markaa kale dii dee taasi qornaydna meel aan uga baydhaa maba jirto kolley waa wixii gaba wada dhacayo haddii aniyo khalqigoo dhamiba guud ahaan aanu ku dadaalo wixii ilaahay qadariyey wax kamida inaan ka leexano ama aan radino ma karayno dee markaa kale haddii arrintu taa tahay maxaad iguba canaananaysaa bal taasi waa mid waxaa kaluu raaciye loobkuna ama canaantuna dee khaasatan dembi markay noqoto la isku canaanaya waa arrin sharciga wax caqli uu keenaya maaha waa sharci waxaana dhacay ilaahay subxaanaه watacaala nebi aadam inuu ka tooba aqbalay inuu u dembi dhaafay markaa kol haddii uu ka tooba aqbalay u dembi dhaafayna loobkii iyo canaantii meeshii way kaba baxday markaa ninka isagoo ilaahay ka tooba aqbalay oo ilaahay qur-aankiiba uu sheegay dee fataaba calayhi wahada ilaahay doortay ka tooba aqbalay isaguna waa kaa rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna taas yidhiba bal markaa weliba iyadoo dee ilaahay facahina ilaa adam walam fanasiya walam najid lahu cazman ilowna arrin inay wax kaba ahaydba qur-aankana ay noogaba sugan tahay dee kol hadduu ruuxu wixii kaba toobad keeno wax canaanoo la canaananaya maba jirto lagu canaananayaa bal muhimku waxa weeyaan ictidaarkan miyaa dee laga qaadan karaa ruuxii imika macsiye ku dhacay xumaan kuba dhacay inuu dee tan hadduu ku cudurdaartu yidhaha dee ilaahay baa ii qadaray in la yidhaaho dee waa cudurdaar maqbuulaho waa kaa nebi aadamba kuba cudurdaartay xujadiina kaga qaali noqday muse taas miyay noqonaysaa miyaa la odhan karaa waa arrinka meesha yaalla ee imanaya sheekuna raximah llahu tacaala wuxuu taas uu soo qaaday waxaanu leeyahay may ee ruuxa caasigii macsiyadan uu sameeyey ama uu isleeya samee cudurdaar kuma helayo loogumana garaabayo hadduu qadarkii ku cudurdaarto xadiidkana markaa jawaabtu waxa ay tahay nebi aadameeg horta mid weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii intuu gartay wixii kaba dhacay iyo qaladkii uu sameeyey inuu ka toobad keenoo rabbina kaba dhaafay oo uu doortuu hanuuniyey taa qur-aankii bay nooguba sugan tahay iyadu waa mid taasi arrinta kalena adduunyadu waa ka tegayoo daartii takliiftae canaan iyo waxyaalahaas ay hayd in cudurdaarka tan tana lagu cudurdaaranahayn ma joogabo dee waa aakhiro iyadoo ilaahay ka toobad keeno canaanta tan lagu canaantaa waa nooc kuceebayniyo ama ka khajlid un mooyaane wax aahaaroy leedahay maba jirto bal taasu jawaabta ka dhige bal waxaan leenahay ruuxu hadduu imika macsiyadii ay too isagoo samayn uu tan laba yimaaduu qadar ku cudurdaaranayo ama isagoo sameeyey siduu ciqaabtiiya waxaa uga badbaado ama isagoo wixii dee taasi cudurdaar maba laha waa taa leena wuxuu waa inaga qarsoonyay ilaah baa inama ka siiyeyna wixii aynu wax kula iman layn kagaba tegi layn waa layna faray waxna waa laynagaba nahiyey xujadna waynaguma oganto waa laynoo cadeeyo xataa jahli hadduu inaga hayo ilow hadduu inagaba hayo ikra hadduu jiro idra waxoo dhan ba laynoomaba qabanayo waa markaa aynu garanayne wixiina uu xusuusan yahay jahli aanu kaba hayne aan maala dee ikhtiyaar iyo iraadadiisii loo nisbeynayana ay jirtay halka aan raad iyo taasiir aanu kuba iman waa kan ruuxu canaan buu kuba leeyahay laakiin waxay leeyihin bal ruuxii haddii macsiyadii ay dhacday macsiyadii ay dhacdayna ruuxu ka toobad keenay imika danba adduunyo uu ka toobad keenay wixii waa sameeyey laakiin waa ka toobad keenay ilaahayna waa ka ataaibu min adembi kama laa demba lahu ama atawbatu tajubu maa qablaha ama qul liladiina kafaruu yantahu yukfar lahu maa qad salaf bal markaa towbaddu waxay masaxaysaa wixii hore o dhan ruuxii markaa taa'ibka ahaa ee wixii ka toobad keenay ina laguma canaananayo oo wixii macsiyadu sameeyey markaa inuu qadar ku cudurdaartaana waaba dee halkeen laakiin canaan laguma laha lagu canaanto wuxuu sameeyey dembigii kol hadduu kaba toobad keenay nebi aadamna taasaa jirtayba gees kalena daartii تكليف maba joogto ee ruuxa canaan iyo loola imanayay tan zajrin wixii lagaba sajriyo ama loo ciqaabayo si isagii looga joojiyo mar dambe inuu ku noqdo ama dadkii kale waa daartii uu kaba tegay wixii dhacayna way dhaceen marka umuuraha caynkaas oo kalea dee iyada ruuxii canaan laguma laha laguma canaanto nebi aadamna dee xaaladiisu taas bay ahayd intuu adduunyada ku noolaana waxa uu kaba toobadkeene rabbi kaba dhaafay markii dambena daar takliif uu kaba tegay bal markaa waxaan leenahay uun ruuxii caasiga ahaa haddii arrinku uu yahay isagoo dee ama wixii aan samayn ama sameeyo dee doonaya inuu ciqaabtiiyo waxyaalahaas canaantii sharcigahayd ka badbaado toobadkeedna hortii ayay tahay iyada wax cudurdaaroo loogu cudurdaarayo qadar iyo taasi mama jirto qadarkiina warba uma hayno waa waxaa nagaba qarsoon ee wixii dhacay walaan garanayno qadar ilahayna kuma dhacay laakiin ruuxii uu kaba toobad keenayna dee canaan laguma laha inuu kuba lagu canaanto kol hadduu ka toobad keeno toobadaasi ay dhacdo bal markaa waa jawaanibta yidhaahaan ee bal halkan ee muhimku waxa weeye ruux macsiyo samaynaya ama sameeyey oo kaloon kaba soo noqon nebi aadam kalaamkiisan iyo dee siisii waa kaa isba ku cudur daartay arrinkuna daar takliifa maba joogin wax horoo dhacay kana toobad keeno ilaahayba ka tirtiro ka maydhayna waa ahaa bal masalan taas cudurdaar kuma yeelanayo xadaثnي abu الظاhir أحmed بن cمر بن cabd للh بن cمر بن صrح qال xadaثna بن وهب qال أخbarnي أbو hاniئi الkhawlاniي عن أbي cabdالرحمن الxbuliي عan cabd للahi بن cمر بن الcاaص bal أbu hani الkhawlani kolley hore waynuu soo maray magaciisa xumayd iبnu hani baa la yidhaahaa waayo kuyadiisan ba ah xumayd iبnu hani baa la yidhaaha waxaana culimadu yidhaahaan akbaru shayki لبni whb mashaaikhdii ibn wahab laha waa ninkii ugu weynaa waayo waa nin taabiciya ibn wahab waa dadkii atbaacu taabiciinta o dee taabiciinna waxaa ka soo gaadhay laakiin sheekhadiisa ninkii ugu weynaa waa ninkan akbaru sheikhin ibn wahab sida kutubu taraajim inooguba sugan magaciisana xumayd ibnu hani baa la idhaah kolle xaafid suu kaba cabiro taqriib laa ba'sa bihi laakiin isaga naftiisu suu kaba cabiro fatxulbaari oo kale nin hiqa ah weeye oo markaas la tawsiiqiye bal kaas waa mid abu cabdiraحman الxubuli kolley hore waynu u soo maray cabdullahi bnu yaziid baa la yidhaahaa almacaafiri bal waa nin reer masara isaguna horena waan usoo maray markii dambena waxaa buu ladhaha dadkii malaal loo diray dee inay ifriqiya ay dadka diinta baraan ee halkaa cilmiga kuba faafiyaan oo adugu wuxuu ku dhintay ifriqiya ayuu kuba dhintay ama tunis buu kuba dhintay kolley ifriqiya taasaa la odhanaya waqtigaas ifriqiya meesha la odhanaya ama alifriqiya ay yidhaahaan ama ifriqiyu ruuxaasi qaadi kaba ahaayo oo waddankan tunisun bal waxa weeyaan waa dee markaa iyadana maqrib aladna baanay ahayd maqribka dhow bay ahayd abu cabdiraحman الxubuli waa cabdullahi bn yaziid almacaafiri bal kuyadiisan baan haysanaynaa abu cabdiraحmaan kalaa inoo dambeeyaba haddii aan la idhaaho iskuna magac yihin isna cabdillahi bn yaziiduna bal casharku kuma jiraan qaala markaa wuxuu yhi an abd cabdillahi bn camr bn caas inahu qaal samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baan maqlay yaqul xaalu ku qowlayo kataba allahu ilaahay waa qoray maqaadiir alkhalaa'iq khalaa'iqda maqaadiirtooda qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bikhamsiina alfa sana kolley kitaabadan waa tii aan lahayn afartanka sanood intaa nebi aadamba la abawrinay samooyinka iyo dhulku way ka horreeyeen nebi aadame iyagoo samooyinka iyo dhulku abuuray yihiin oo janno iyo naare ay abuurayin baa nebi aadam ilaahay abuuraybe oo bal masalan dhulku saba u diyaarsan yahay waa ilaahay abuuray ee waa ama tawraad saa laftigii inoo tawraad waktigii lagu qoray ama de waa kitaabadii alawxiya ama tawraad iyo taasi bay ahayd haddaba intii aanu ilaahay abuurinba samooyinka iyo dhulka wakti konton kun oo sanadood ka horeysa ayaa la qoray dee qoraalkuna kale dii lawxul maxfuudka waxyaalihii ugu hor ama qalibka iyo lawxiyo wixii loogu hor abuurayba uu ahaa waa lawxiyo wixii lagu qoray ama cilmigii ilaahay iyada dee taasi waxaan intan ku xadaynayno iyo ogaanshihii uu tan sii ogaayo cilmigiisii waxana kuba sabqeen iyada taas maa taxdiid maha xaggii cilmiga ee waa qoraalkii iyo kitaabadii sida loox oo kale ayaaba ahayd intaa samooyinka iyo dhulkaba la abuurin qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa odhanaya wacarshu cala alma intaan samooyinka iyo dhulka la abuurin de carshigu waa ka horreeyey carshigu isna biyo korkood buu ahaayo dee wax isagiiyo biyo udhexeeyey mabay jirin biyo korkii ayaaba kuba sugnaa carshigu ayuu ahaa bal waa imaka taqdiirkan walow aanay ahayn baan leenahay ilaahay cilmigiisii azaliga ahaa ee dee taas ee arrinku kitaabo yahay iyo qoraal dee lagu qoray sida lawxul maxfuudka oo kale muddada aada u dheer bay intaan samooyinkiiyo dhulkaba la abuurin maqaadirta khalaa'iqdoo dhami ay kaba horreeyeen oo dee inagu iyo khalqigoo dhami wa u kaba mid yahay xadaثana بn abi cmara qaala xadaثana اlmqriyu qaala xadaثanii xaywatxa وxadaثanii mحamed بn sari التmimiyu qaala xadaثana بn abi maryama qaala abaranii akhbaranaa naaficu yaعni بn yaزيida kilaahuma can abi haniin bhada اisnaadi mlhm bal abu hani ayay naafic بn yaزيid iyo xaywat بnu shureyx oo isnaa culimadii reer masrba ah ay labadooduba ama de waa ninkaa caalimkaa caabidkaaba ay labadooduba ay ka wada wariyeen laakiin yaa sanadka kuba sugan almuqri xadaثana almuqri kolley horaan usoo maray de waxaan ogay inaan hagaag loo dabdinahayn muqri waa ninkan aan sheegayo e haddii cabdullahi bnu yaziid baa isna la yidhaha imika abu cabdiraxmaan alxuburi waxaan idhi cabdullahi bnu yaziid alxuburi lakin abu cabdiraxmaan alxuburi ninkanna abu cabdiraxmaan weeye laakiin waa almuqri oo cabdullahi bnu yaziid oo nin toddobaatan sanaod malaa-id ayuu qur'aanka dadka beri jiray in badan buu deganaa waa ninka atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeye markay bukhaari noqoto eeg bukhaari markay noqoto waxay noqoto sheekidiisa ragga ugu waaweyn buu kaga mid yahay ragga kale may soo gaadhin oo kan muslim waa siduu kaga warinaya laakiin bukhaari wuu la kulmay bal min kibaari shuyuuhi sheekhadiisa marka laga waayo waa raggaa taabiciinta atbaacu taabiciintii ahaye dee bal masalan taas buu ahaa waa ragga dabaqada sheekhadiisa ugu waaweynba ayuu kaga mid yahay laakiin waa cabdullahi bnu yaziid magaciisa abu cabdiraxmaan almuqri lakin ta isla dabaqo maaha ninkaas isaga maxaa abu cabdiraxmaan alxubuli waa nin saalise ah ama taabiciintii dhexe kaba mida ninkana waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey nin saddexaad baa jiro isna lixda kitaabba ku sugan ama labadan kitaabba kuba sugan oo isna cabdullahi bnu yaziid laba yidhaaho isna waxaan filaya abu cabdiraxmaan waa sheekha laakiin imaam malik oo labadooda u dhexeeyaayo dee waa saadise ayuu noqdaayo waa mawla alaswad ibnu sufyaan isna cabdullahi bnu yaziid baa la yidhahayo labada kitaabba waa kuba sugan yahy ama lixdaba waa inooguma sugan yahy laakiin ninkaasi waa imaam malik sheekhiisiio labadooda u dhexeeya kani hadduu taabiciintaa dhexe ahaa abu cabdiraxmaan alxuburi cabdullahi bnu yaziid cabdullahi bnu yaziid almuqrina uu ahaa atbaacu taabiciintii ninkii uguba dambeeyey kani wuxuu noqonaya un atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ayuu noqonayaa oo ninkaa sheekha malikiya xaafidna uu saadise kaba dhigo haddaba muxuu yihi kilaahuma can abihanin bihada isnaadi milo kayra anahuma lam yadkuraa may sheegin wacarshu cala lma intaa may sheegin inta hore maqaadirtaas iyo taas ayay kuba gaabsadeen wey qowmu tasrif illaahi tacala alquluuba kayfa yashaa anaa ilaahay gedgadoonkiisi rogrogitaankiisi uu rogrogayay quluubta dadka sida uu kolba doono isaga ayaa bedbedelaya isagaa rogrogaya taas buu baabkeedii yahay xadaثnي زhayr بن xrb وبن نmayr kilahma عan المqri waa ninkii imaka mqrigeen haynay magaciisana imakuu dhaman yahay qaala زhayr xadaثna cabdاللahi بن يزيد المqri markaa labada sheekhe mslim baa mid ahaani waa زhayr baa yidhi cabdالlahi بن يزيد المqri qaala xadaثna xaywat qaal aخbaranii abu hanin waa sanadkii imaka weliba labadii way isku xigaan cabdmk anahu samca aba cabdiلرaحman الxuburiy labadoodii sanadkay ku wada jiraan labadii cabdالlahi بن يزيد أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاaص يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني aadم ilma aadم qلuubtoodu kulahaa dhammaanteed bayna iصبعayni laba farood oo min aصaaبع الرحمaن ilah رaحmaana farihiisa ay kaba mida ayay kuba sugan yihiin kolley dee ilaahay subحaanaه وataعaalى laysa kamثlihi شhay waxay qalbigeena kuba soo dhacay ibnu aadam wixii laguma yaqaaniya saabica ma makhluuq kalena taas ma aha laakiin sida kale rasuulka ilaahay baa ku dhawaaqay sheegay oo sugay isagaana ilaahay dabadii dad oo dhanka ugu yaqaana rabbigii ahaa markaa nusbitu ma ahbat iyadoo dee aan ognahay wixii lihdi dad ay suuraysanayeen ee ibnu aadama aanay taasi ahayn oonu مkلوq شhaبahaynoo laysa kamثli شhay lakin waa sifa ilaahay leeyahay un haddaba bayna اصبعayni min aصaaبع الرحman ka qalbi waaxid maعnaa ina qلوba بنi aadama kulaha bayna iصبعayni min aصaaبع ka qalbi waaxid se qalbi keliya oo ilaahay subحaanaه وataعala de isaga abuurayba waa qudradiisii quluubta dadkoo dhami marka leego xaggan marka leego aan leeyahay rogrogitaanku haddaba quluubta dadkoo dhami waa qalbi keliya un baabay ubayin oo qalbi keliya quluubta dadkoo dhami isaga isugu mid weeye yusarifu waa rogrogayaayo macnaa qalbigaa dee inay quluubtii dadkao dhami ka qalbin waaxidin bay noqotay ama ay ka dhigan tahay xaysu yashaa suu doono oo hadday tahay iimaan iyo de waxa weeyaan bal masalan xaggii daacadi oo de kufri iyo xumaan iyo macsiya u kaba keeno janibkii kale uba bedelmo bal maala ilaahay isagaa subxaanaه watacaala quluubtii waa rogrogayaa saa uu doono wax isaga ka hor joogsanaya ama dhaafaya amaba jirto wixii uu isagu iraadeeyey ama uu qadarayno waa waxa ahaanayaba taasba wey uma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi allahuma musarif alquluub sarif quluubana calىa daacatika dacooyinkiisii bay tani kaba mid ahayd markuu taa sheegay yihi ilaahayow musarifa alquluubi quluubta kii rogrogayayow oo de waxa weeyaan min dalaali washaqaawatin ilaa hidaayatin wasacaada iyo cagsiba ilaahay kaa u rogrogayayow sarif quluubanaa quluubtayada gedi oo calaa daacatika daacadaada ku rogrog oo macnaa xagga daacadaada usoo jeedi una soo sarfi laguna sugsa dee xadiid kaleba kuba yimi oo rasuulka ilaahay ducooyinkiisi isakaba mid ahaa yaa muqaliba alquluubi habit qalbi calaa diinik ilaahu ku sug daacadaada iyo diintaada qalbigayga waana arrin rasuulka ilaahayna barayo inoona jidaynayo ummaddiisu si ay dee taas hadiyo goor uguba ducaysato ama tan haba noqoto ama xadiidka kale ducooyinkiisa kaba ahdo bal dhaartiisay uga badnaan jirtay laa wamuqaliba alquluubi wamuqalibi alquluubi bاب كل شيء بقدر والله سبحانه وتعالى على سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا